wasaaradda beero iyo waraabka dowladda puntland iyo qabatay munaasabad beeraleyda degmada boosaaso la kaga wareejiyay agaf agafyahayo ka faladayan beerasho taaseyti oo iyo maalgeliyiday hay-adda save the children munaasabadu wayba ku qayb galay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka puntland mas-uuliyiinku dareerta hay-adda save the children maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso iyo iskaashatada beeraleyda maxamed cabduqaadir siciid oo ee madaga hay-adda save the children iyo waybowsi sharxay mashruucan iyo sidii uun ku faa'iidaysado koran beeraleyda gobolka bari farxad bay noo tahay maanta in xafladda tan kooban oo loogu talagalay in wasaaradda iyo save children ay iskaashatooyinka ku wareejiyaan cagafcagafyadii mashruuca kan osis iyo mashaaric kale oo seef waddaba dhammaantood horta waxa iskale dowladda waxaan rabaa inaan xuso markii laga hadlayo sef jirnan baa waxaa qabatay sef jirnan way fududaysay inta badan laakiin lahaanshiyaha mashaariicda iyo taabagelintooda waxa iskale dowladda runtii waxaa la dhisayaana waa dowladnimadaasa la dhisayaa anka dambayntii wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka puntland maxamed cabdulqaadir saalax iyo iskaashatada beeraleydanka baaqay inuu ku faa'iidaysadaan mashruucan oyo wasaaraddii un ku faa'iidayti maalinba meel baan joognaa maanta waxaynu maraynaa ahmiyadna siinaynaa sidaynu xoogga iskugu geyn lahayn inaynu cuntada aynu cunayna soo saarnay khudaarta waxaan isleeyahay meel kasta aan soo marnay beeraheenna inta ugu badan khudaartay soo saaraan marka waxaan u baahannahay inaynu haddana iskuday kale samayno juhi iskugu geyno iyo wixii maal ah hadday ganacsatada tahay iyo hadday beeralayda tahay iyo dowladdaba inaynu xoogga saarno annagoo iskaashanayno si aynu u soo saaranno cuntadaas marxaladda maanta adduunku maraaya waa ka wada dharagsantiin marka muhiimadda ay wasaaradda hadda siyaasadda ay ku hogaaminayso sektarka beeraha waxaa weeye inaynu soo saarno maantana cagafyadaan lagu wareejinayana waa tallaabadii arrintaas hirgelin lahayd marka annagana waxaan samaynaynaa ka wasaarad ahaan beeralayda ama ururada beeralayda wax soo saarka cuntada soo saara annagana waxaan taageeradan u badinaynaa